waxba arrintaa kama jiraan haba yaraatee wax ciidamada puntland ka tegey ssi aan ku geeray ma jiraan marka annaga ciidamada yada jooga ciidamada yada jooga meesha la yidhaahdo dermatisland ee puntland ayaa waxay u maqaalay maanta dhowr garoon oo garoomadii deegaanka laga lahaa oo markii hore joogay tukaro qaaqeeda oo gawaaridii lamajira habaabiyey marka hore s iyo wax loo sheegay kadibna ogaaday oo halkaa ku ungoobay inay u yimaadeen iyada ujeedadoodu ay ahayd in la qarameeyo oo puntland laga qarameeyo maantana ay ciidanka la joogeen anigu warkaasaan hayaa
haddee taliya wararkaa naga soo gaaraya dhinaca tugaraaq iyo deegaankaasi sida lagu baahiyay qaar ka mid a wafdada deegaanka s c laga leeyahy waxay sheegeen ciidamo afar boqol iyo dhowr askariyo puntland iyo broomo iyo gaadiid badan ay kasoo goosteen arrimaha maxaa dhegeystayaasha haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka cdotcom ee kalasada dhammaan caalamka o dhan maxaad uga xaqiijin kartaa warkaasi adoo markale su-aasha dib ku weydiinayno
haba yaraatee wax ka jiraa ma jiraan ciidan puntland ka goostay ma jiro hal askari ha ahaato anigaa taliyahaga ee ciidanka daraawiishta hadeeraan ciidamadii wada hadlaynay inta ciidankaa ee naga naga joogta goobtii puntland ay dejisay bay joogaan halkoodii bay fadhiyaan tiradaasi ma jirto waxay noo sheegeen markaan waxay idnay inay maanta u yimaadeen dhowr badan oo ciidamadii tukarada ee maleeshiyada ay joogay kamida isla markaana ay maanta ciidanka la joogeen warkii ay usoo gudbiyeenna uu yahay inay ciidankii puntland loola horgeeyo ay doonayaan in puntland la qarameeyo saasaanu annagu warkaasaanu hayna jawaabtaana way usoo gudbiyeen saraakiishii ciidanka ee halkaa noo joogtay dee ana dawladda la gudbinayaaba iyo anugu qaramayna awoodkaalee umalii marka anagu taasaanu hayna hal heraati laakiin ma jirto wax ciidan oo puntland oo meel kale ku biiray ssna dee hadeer anagu meelay ku socotahay oo fadhino runtii anigu ma garanayo soolkaasaan dee hawdkaan ku maqli jiray mar hore kadibna ciidamadeedu waa si iska burbureen oo dhawaana waa si kasoo laabteen way ciidamadii hore ee berigo halkaa lagu ururiyeen oo aan xagga beriga ku gudbiyey
taliya gobadle adigu taliyaha ciidanka aaga daraawiishta gobolka sool ayaa tahay ilaan deegaanka tukaraa ilaa garoowe haddaan su-aal ku weydiino s c iyadu waxay sheeganaysaa in ciidamo u joogaan dhinaca magaalada tukaraaq oo ciidan ay degan yihiin sida lagu baahiyo wafsadada qaarkood adigu warka maxaad ku caddayn kartaa miyaan jirin wararkaasi taliya
wax ciidana s c leedahay oo joogan meesha la yihahdo tukaraaq iyo deegaanada sooni haba yaraatee ma jiraan wax ciidana oo dheeraada oo nama joogo wax ciidan oo s c leedahayna ma joogto dadka halkaa joogaana waa dad shacba oo puntland daraa cidda uhelisa waa booliska iyo ciidamada daraawiista ee puntland annagaana mar walba tagna oo xilli walba ku sugan warkaagaas wayaafkaaga hadeeraan ka maqlay
dhinaca kale taliyaha ciidanka aaga daraawiista gobolka sool dhinaca tukaraq waxaa soo baxayay in xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay tegeen magaalada tukaraaq halkaana ay kala kulmeen mudaaharaad aada u xoogan oo rabshado wata arrimaha maxaa ka jira maadaama adigaa safarka ku welisay
hawaaati arintaas way jirtaa inay wasiiradu tageen wasiirka qorsheynta dowladda puntland daawud bishille iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda cabdi ibraahim warsame iyo aniga igan kula hadlaya ayaanu ahayn safarka iyagii waxaanu ka bilownay buuro wadan gudqaboobe meesha la yihaa waxaan leeyahay gudbuuro wadan faldhil yahay gudqaboobe tukaraq maalintii waxaanu shir weyn ku qabsanay meesha la yihaha gudqaboobe gelinkii dambena waxaanu magaalada kula shireeya tukaraq dadkii deegaankaa joogay iyo odayaashii iyo duucadii waxaanuna kasoo baxnay habeennimadii dambe haba yaraatee waxna soo dhaweeya maahana wax naga hor yimaada iyo wax fekerka iyaga feker ka duwan wata midna maanaan arag wasiirada way la hadleen dadkii shacabka ah ee halkaa joogay si fiican bay isu afkarteen caleemo qoyan baa lagu soo dhaweeyey markii dambena iyadoo caleemo qoyan baa laku beebinayaan kaga soo baxnay deegaanka waana deegaankii dee puntland tukaraq bay ahay qoladan kale ee s c hadii sheegaysidna hore de anigu ma maql marmar baan maqlaa odayaal ka tirsan oo hadeer garan wadan jooga oo iskaga yimi ayaa dibadaha la hadli jiray oo lacagooda wax noocaas ku weydiisan jiray iyaduna hadda inay iska soo afsirantay baan malaynayaa marka arrintaa hore aad weydiisin saasaan kaaga sugay wax ka jira haba yaraatee ma jira kadibna wasiir wasiiradii ballanqaadadii ay sameeyeen waxay ahayd in hay-adihii ay tagaan aaga hay-adihiina shalay bay u dabamareen deegaankiiyo dadkiina way soo afkartay gobodle waxaa soo baxaysa indhawaale in inta udhexaysa magaalooyinka garowe iyo magaalada tukaraq ay kusoo badanayeen isbaarooyin cabashooyin ay kasoo yaraya dadka gaadileyda arrimaha haddii wasiiradu halkaa tageen adna aad safarka u warinaysay iyo ciidamada daraawiishta ee puntland maxaad qabateen isbaarooyinkiisa halkaa ma ka qaadeen maxaa idi maxaa halkaa idinka baxay markaa tagteen
toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaan aniga ciidamadii aan hogaaminayay dhammaantoodaan isbaarooyinka dhulkaa ka qaadnay gaadidii wixii lagu haystay aanu kasii deynay haba yaraa markan wasiiradu ay ku tageen meesha waxay wasiiradu mareen iyagoo dhulkii u baraxan yahay wax kantaroolina kama jiraan wax gaadidoo lagu haystaana ma jiraan wixii dhibaataya dadka ugeysana waa lasoo qabtay oo garan way ku xidhay hadde gobodle dadkan isbaarooyinka dhiganaya maleeshiyaadka waxaa inta badan lagu lagu eedaya maamulka puntland in iyagu isbaarooyinkan ay ciidan ka goostay ay yihiin arrimaha iyo adeynta intaa leeg ee laydin soo jeedinayo taa maxaad kaga jawaabaysaa dadka kudhegeysanaya ay ay ku qanci karaan
wax ciidana oo puntland oo isbaarooyin dhigtaa ma jiro waxay ahaayeen dad shacaba oo maleeshiya oo dadka shacabka ee ka kala gooshaya waddooyinka dhibaato ugeysta marka ciidan dawladeedna ma ay ahayn kuwa dawlad soo arkayna ma ay ahayn shacabtal dariiq oo dhabooyinkaa goostay ahaayeen iyagiina la qabtay waxayna ku xidhan yihiin saldhigga iyo jeelka garowe u qaybsan yihiin dadka shacabkii halkaa degeen aad bay arrintaa runtii lagu bogaadiyeen oo waxay noqotay tallaabo horumar leh